guud ahaan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo shacabka soomaaliyeed oo runtii iska kaashanaya yar iyo weyn gaar ahaan reer muqdisho iyagoo ka xun wixii dhacay haddana inay u istaageen runtii dadkooda inay u gurmadaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa intii dhimatay allah u naxariisto way ku shahiideen shahaadadooda allahu aqbalo inta dhaawacana ilaahay ha inoo caafiyo intaa kadib kuwii waxaan sameeyey ismay lahayn marna sidan oo kale ah dadku isu kaashanayaan waxay rabeen inay dadka niyad jebiyaan waxay rabaan inay maxaan ku dhahaa la kala cararo waxay rabaan inay dadka soomaaliyeed ay u celiyaan xilliyo hore oo lasoo dhaafay runtii meeshaas waa lasoo dhaafay dadka soomaaliyeed niyaddooduna aad bay u adag tahay go-aan bay gaareen go-aankooda ku soconayaan waxaan rajaynayaa insha allah xaruntan guul baan u rajaynayaa runtii la sameeyey aad iyo aad baad u mahadsantihiin dadka aan exceska meelaha kale u heli karin inay imaadaan ood u dhib yaraysaan waad ku mahadsantihiin tii dhaxana way shaqaynaysaa waxaa kaloo diyaar oo xarun kale diyaar laa gobolka banaadir marka i hope cabdullaahi awe ayadana waxaan rajaynayaa insha allah layska caawiyo gobolka banaadir ayadana xarun kale inay ay waxay diyaar u yihiin in halkaas from tomorrow caawa shir baan ka soo baxnay hadda oo golaha wasiiradu ay lahaayeen runtii waxaa joogtay hay-addan sodma iyadana waa joogtay guddoomiyaheedii waxaan farnay inay xarun kale oo saddexaad in laga sameeyo meeshaas maxaa jira dad fara badan baaso ayaa ayaa ayaa aan halkaas access u lahayn baa jira oo dhinacaas kale ayaguna wax badan ka qabanaya anigoo u hambalyaynaya runtii kuna ammaanaya ardayda qaybahooda kala duwan oo ay ardada jaamacadda ummaddu kow ka tahay iyo ardayda kale soomaaliyeedba go-aan waxaa la gaadhay berri laga bilaabo saddex beri fasax ayaa la gelinayaa iskuullada iyo jaamacadaha waxaana loogu talagalay in ay ka qayb qaataan maamulka iyo macalimiinta iyo ardayduba gurmadka dadka soomaaliyeed loo fidinayo inay ka qayb qaataan ayaa loogu talagalay waxaa kaloo haddii la yidhaahdo hay-adaha dowladda qaybahooda kala duwan oo dhan ayagoo hay-adayd u socda ay imaan doonaan xarumahan oo kale ay imaan doonaan waxa ay ku tabaruci doonaan wixii loo baahdo wixii kharasha ay awood leeyihin bay ku tabaruci doonaan dadkooda walaalahooda iyo hiiliyahoo la garab istaagi doonaan haddii la yidhahdo dhammaantood ayadoo wasiirada ay hormareen hay-ad walba ciddii madaxwey ayaday ayada hor socoto dowladdu lacag bay ku deeqday oo lagu caawin doono dadkii soomaaliyeed ee maxaan ku dhahaa dhibaatadu ay meesha ka soo gaadhay haddii la yidhaahdo tallaabooyin kale oo runtii amni iyo tallaabooyin kale oo waxyaabooyin fara badan runtii lagu qabanaya ayay ayay ayay xukuumaddu qaaday waxa ugu muhiimsan waxa weeye in dadkii ku geeriyooday meesha sina xalay madaxweynuhu uu ballan qaaday ayadana dadkaas agoontii meeshaas ku agoontowday inaysan tabin waalidiintooda waxaan la garab taagannahay inaan waxbarashadooda iyo caawintooda inta kaleba ay xukuumaddu qaadi doonto haddii ilaa yidhaahdo dadka dhaawaca waan aragnay intii aad u samayseen gurmadka ee tagtay waa wa waa tageen inta kale ee jiiftana waa laga warhaynayaa guddi heer wasiirah ee wasiirre ah iyo gobolka ka kooban ee gobolka banaadir ayaa loo magacaabay marka bit by bit bay ula socon doonaan xaaladooda say tahay haddii ilaa yidhaahdo waa waa lala socon doonaa marka dhammaan waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabo layska kaashan doono shacabka soomaaliyeed marka waxaan ugu baaqayaa runtii dadka soomaaliyeed marka koobaad dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay khawaarijta haddaad rabteen nooca yihiin in laydin fasara haddaad rabteen midabkooda haddaad rabteen waa kuwaas xalka keliya lehin waa inaan la dagaalanaa xalka keliya lehin waa inaan iska xoraynaa sidaa darteed dagaal baa ku socda markaan furumihii looga soo adkaaday sidaad idinkuba ogtihiin oo bannaanka looga soo adkaaday iyo dagaalkii foolka foolka ahaa ayay inoo soo daba mareen oo ay laynayaan oy ka aargoosanayaan hooyada iyo dhallaanka iyo odayga iyo gabdhaha soomaaliyeed ee ilmahooda ku karsanaya inay yaanyada ay iibsadaan ay iibiyaan ayay ka aargoosanayaan marka nimanka noocaas marka u fakeraya oo dhaqankooda uu sidaa yahay waxaan ballan qaadaynaa in loo aargudo dadka soomaaliyeed waa loo aargudaya